kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda codka muhaajiriinta maalta ee voice of migrant radio v o m oo uu idiin soo gudbinayo ururka warbaahinta afrikaanka maalta waxyaabaha aad maanta ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan xuquuqul insaanka xubintii lafagurka nolosha oo aan ku soo qaadan doonno xaaladaha nololeed ee ay la kulmaan muhaajiriinta inta ay ku soo guda jiraan safarkooda tahriibta warbixin ka hadlaysa taariikhda maalta iyo kaalmihii suugaanta idaacadda maanta waxaa soo saare ka ah xuseen cabdulaahi waxaana idinla socodsiin doona anigoo ah axmed nuur ibraahim soomaali aanu ku bilowno marka hore warbixinnada dowladda maalta ayaa dadaal xooggan ugu jirta hindisaha ku aadan horumarinta xuquuqul insaanka iyo muhaajiriinta aan lala socon ee ay ka midka yihiin carruurta ee soo gaara maalta dhowaan ayay ahayd markii hay-adaha i o m iyo u n c r ay si wada jir ah ay u soo saareen warbixin ku saabsan xaqa ay leeyihiin muhaajiriinta aan lala socon ee ay ka midka yihiin carruurta qaxootiga ee soo gaaraya maalta dowladda maalta ayaa dhankeeda soo dhoweysay warbixinta hay-adahaasi iyo sidoo kale tillaabooyinka ay soo jeediyeen ururada caalamiga ah dhammaantooda wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee jamhuuriyadda maalta doctor emmanuel meliya oo ka hadlay madashaasi ayaa wax ka taabtay arrimaha socdaalka waxaana uu yidhi muhaajiriinta aan lala socon waxaa la siin doonaa taageerada ay u baahan yihiin laakiin waxaannu adkayn doonaa arrimaha ammaanka iyo caafimaadka dadweynaha taas oo aan u aragno muhiim waxaan u baahannahay in aan isku dhex wadno tan muhaajiriinta iyo danta guud ee qaranka ayuu yidhi doctor maliya wasiirka ayaa sidoo kale tillaabo wanaagsan ku tilmaamay warbixinta ay soo saareen hay-adaha socdaalka caalamka i o m iyo hay-adda qaxootiga caalamka u n c r ee ku saabsanayd xal uhelidda muhaajiriinta aan lala socon ama aan la wehelin oo ay carruurtu ka mid yihiin warbixinta hay-adaha i o m u n c r ayaa lagu sheegay in dowladda maalta ay samayso ciidan si joogta a uga shaqeeya arrimaha muhaajiriinta iyo in iskaashi wada shaqayneed uu dhex maro wasiirada ku lugta leh hawsha socota iyo ururada caalamiga ah sida i o m iyo u n c r iyo hay-adaha kale ee samafalka ah ee iyaguna howlaha bini'aadanimada wax ka wada xukuumadda maalta ayaa sidoo kale laga dhowraya hirgelinta xarun cusub oo loogu talagalay qaabilaadda carruurta halkaas oo lagu siin doono taageero nafsaani ah iyo mid bulshaba xaruntaasi waxay fududayn doontaa qiimaynta da'da la talinta iyo warbixinnada ku saabsan midaynta qoyska warbixinta waxaa kaloo lagu sheegay in madaxweynaha maalta miss maria louisa ay cusboonaysiin doonto iskaashiga ururada caalamiga taas oo cadaadis lagu saari doono si adeegyada bulshada loo helo maskaxda muhaajiriintana loo tuso nolol wanaagsan madaxweynaha maalta mary louis oo ka hadashay arrimaha carruurta muhaajiriinta inta uu socday bandhigga warbixinta ay soo saareen hay-adaha i o m u n c r ayaa waxay tidhi kuwani waa carruurteenna oo kale waxaa laga yaabaa in ay kobciyaan awoodda waddamada martigeliyey iyagu iyo in ay noqdaan daneeyayaasha nabadda dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan ayay tidhi iyadoona ku boorisay muhaajiriinta ka qaybgalka arrimaha bulshada xogayaha dhanka caafimaadka baarlamanka ee dalkani maalta chris fermi oo isna madashaasi ka hadlay ayaa ka dhawaajiyey ereyo u dhigma kuwa madaxweynaha isagoo intaa ku daray in carruurta soogallootiga ah loo daweeyo sida kuwa dalka u dhashay oo kale carruurta uma nuglo da'dooda oo keliya laakiin sidoo kale waxay u nugul yihiin dhanka luuqadaha iyo dhaqanka ayuu yidhi dhanka kale agaasimaha guud ee hay-adda i o m william lesis wing ayaa isna ballan qaaday taageerada ururada waxaana uu yidhi waxaan diyaar u nahay in aanu ka guurno hadal oo aannu tilaabo qaadno sida ugu dhaqsiyaha badan haddii aannu ku guulaysanno dejinta muhaajiriinta waxaana tixgelin doonaa waddamada iyo muhaajiriinta dhammaantood waxaa sidoo kale la heli doonaa arrimaha habowga ah ee ku saabsan diidmada muhaajiriinta ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee muhaajirnimadu waxay ahayd mid taariikh wanaagsan ku leh caalamka laakiin hadda waxaa jira dhaqdhaqaaqa aan aadmigu aragga ugu yaraan mid ka mid ah toddobadii qofba waxaa barakacay hal qof sida ay sheegayso hay-adda qaxootiga caalamka qaramada midoobay ee u n h c r safaaradda maraykanka ayaa martigelisay shir taxana ah oo lagu daawanayo afar fiideo oo dijitaal ah si loo siiyo xirfadlayaasha takhsus tababar caafimaad oo ku saabsan howlaha cisbitaalka si ay u noqdaan ka jawaabayaasha ugu horeeya ee faraxumaynta galmada dor robert lebre oo ah maamulaha ngo-ga victim sabort malta ahna hogaamiyaha kooxdaasi ka jawaabista xaaladda faraxumaynta galmada ee serta ayaa isku soo dowriday tobabarkani waxaana ay u mahad celisay taageerada safaaradda maraykanka sirta waxa uu bixiyaa adeeg dhammaystiran ee dhibanayaasha faraxumaynta galmada la kulma adeeg caafimaad oo gaar ah iskudabaridka faragelinta booliiska shaqada bulshada dabagalka caawinaad sharci ah iyo mid nafsaani ah ee dhibanayaashu ay helaan dor brige alexander oo ah agaasimaha caafimaadka ee sarta bronicks ee magaalada new york city ayaa bixinayay tobabarka dhakhaatiirta sidoo kale miss elize turner oo ah kaaliye sare ee dhanka umulisada iyo galmada ayaa bixisay casharo ku saabsan umulisooyinka labada tababare waxa ay ka hadleen saamaynta galmada dhibanayaasha iyo guud ahaanba bulshada kaalinta kooxda serta ayaa ah farsamooyinka isgaarsiinta ururinta caddaymaha baaritaanka dukumentiyada iyo caddaynta markhaatiyada ee maxkamadaha safiirka safaaradda maraykanka ambasador jinia amber crobia winston ley ayaa soo dhoweysay ka soo qaybgalayaasha iyadoona ku dhiirigelisay isdhaafsiga khibradda waxay ku celcelisay taageerada safaaradda maraykanka ee ku aadan awoodgelinta dumarka iyo gabdhahaba dhanka kale isla safaaradda maraykanka maalta ayaa guul ku tilmaantay ku dhawaaqista in ururka xuquuqul insaanka ee koobin uu helo deeq lacageed oo dhan afar iyo labaatan kun sagaal boqol sagaashan iyo lix oo lacagta dollarka maraykanka taasoo abaalmarin ahaan loogu talagalay sanduuqa qaxootiga ee julia taafta ee ka timid dowladda maraykanka dhaqaalahani ayaa lagu maalgelinayaa mashruuca caafimaadka galmada ee taranka kaas oo la gaarsiin doono dumarka qaxootiga iyo qoysaskooda ee maalta taasoo loogu talagalay ururka xuquuqul insaanka ee koobin oo ay iskaashanayaan ngo-ga integra foundation mashruuca waxa uu wax ka qabanayaa deegaanka daryeelka dumarka qaxootiga iyo tababaro in la siiyo waaxda caafimaadka maalta gaar ahaan shaqaalaha ka shaqeeya qaybta umulisanimada iyo umusha maalintii arbacada labaiyo tobanka noofembar ururada koobin iyo integra waxa ay bilaabeen tillaabadii ugu horreysay oo xiriir ah kaas oo tababaro ay ku siinayaan umulisooyinka maxalliga ah abaabulka tababarka ayaa ahaa mid ay la kaashanayeen xafiiska muhaajiriinta ee caafimaadka iyo midaynta xirfadaha waalidka ee cusbitaalka materdey inta lagu guda jiray tababarkani lagu qabtay safaaradda maraykanka ayaa umulisooyinku waxaa lagu tababarayay in ay fahmaan baahida iyo danaha dumarka qaxootiga ee ku saabsan galmada iyo taranka tababarayaashu waxa ay la wadaageen umulisooyinka habka ugu habboon ee ay ku fududayn karaan xilgudashada isgaarsiinta iyo xoojinta xidhiirka u dhexeeya haweenka qaxootiga iyo xirfadleyda caafimaadka maalta isuduwaha mashruuca elizabeth trednik ayaa tiri mashruucu waxa uu ka dhigan yahay tillaabo muhiim ah oo horey loo qaaday in aanu gaadno caafimaad taya leh waa guul gaar ahaan caafimaadka galmada iyo taranka haweenka qaxootiga ah ee ku nool jasiiradani maalta ambasador guiney ambercrombia winston ley ayaa iyana ku soo dhoweysay ka qaybgalayaasha safaaradda maraykanka waxayna ku celcelisay in ay ka go'an tahay sidii loo furdaamin lahaa horumarinta xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto xuquuqda haweenka iyo in la taageero dadaalada dowladda maalta si kor loogu qaado isdhexgalka dadka qaxootiga iyo deegaanka midooda yurub ayaa si rasmi ah u bilaabay howlgalka badbaadinta muhaajiriinta ah ee ay ku badbaadinayaan muhaajiriinta isku soo biimaynaya halista badda mediteraneanka kadib markii ay soo gebagabaysay dowladda talyaaniga bilowga bishan howlgalkii ay ugu magacdartay mary nostrom oo micnihiisu ahaa baddeena howlgalkaasi ayaa bilowday oktoobar ee sannadkii hore waxaana lagu badbaadiyey in ka badan kun oo qof oo muhaajiriin ah waxaana ku baxay adduun lacageed oo dhan milyuun oo lacagta yuurada ah sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka talyaaniga angelino alfano midowda yurub ayaa sheegay in uu sii socon doono howlgalka badbaadinta muhaajiriinta ee badda u dhexaysa afrika iyo yurub iyadoona ay ka qaybgelayaan markab diyaaradaha sahanka iyo sargaal warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa iyana lagu sheegay in sanadkan oo keliya ay ku dhinteen badda mediteraneanka muhaajiriin dhan kuwaas oo isku dayayay inay ka soo tilaabaan badda u dhexaysa afrika iyo yurub waa hagaag markanna aanu u gudagalno qaybaha kale ee idaacaddeenna voice of migrant malta v o m radio codka muhaajiriinta afrikaanka ee maalta xubinteenna lafagurka nolosha sidaan hore idinku soo sheegnay maanta waxaannu ku soo qaadan doonnaa arrimaha ku saabsan marxaladda adaga ee ay la kulmaan muhaajiriinta inta ay ku soo guda jiraan safarkooda tahriibta haddaba waxaa noogu marti ah cabdishakuur xasan jaamaac oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee dhibaatooyinka adag la soo kulmay ee ku nool jasiiradda maalta cabdishakuur ayaan ugu horeen waxaanu weydiiyey bal in uu faahfaahin naga siiyo marxaladda adag ee uu kala soo kulmay dalka liibiya magacaygu waa cabdishakuur waxaan dhowaan soo gaaray dalka maalto libiya waxaan soo galay labadii kun iyo sideedii ilaa iyo al'aankaas waxaan ahaa tahriib dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan baa iga soo qabsatay axmedow libiyo aad iyo aad baa loogu silciyaa soomaalida dhibaatooyin badan baa loogu geystaa soomaalida anigu waxaan soo maray jeelaal fara badan oo libiya ka mid ah jeelka ugu weynaa aan soo maray libiya wuxuu ahaa jeel la dhaho daweyshiyo waxaan ku jiray sanad iyo bar jeelkaas waxaana loogu geystay dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan sanad iyo barkaas waxaa ku jirnay soomaali gaaraysa lix boqol oo qof oo gabdho u badan yihiin gabdhaha aad iyo aad baa loogu dhibaateeyey wax daryeela kumaana haysan meeshaas qayb baa gabdhaha nooga dhashay qayb baa lagu jirdilay habeen iyo maalin waxaana laku shubi jiray biyo oo nalaku rusheey jiray oo nala dhihi jiray murtasaqiin baa tiin waddanka ka dagaalantay annagoona wax dhibaata aan waddanka aana ku geysan oo aan ahayn tahriib saasoo ay tahay wax tixgelina kumaana haysan kuweenna joogay shanta sano iyo kuweenna shalay soo galay isku mid baanu ku ahayn waa tahay goorma adigu soomaaliya ka soo tagtay soomaaliya waxaan kasoo tegay labadii kun iyo sideedii baan kasoo tegey bishii saddexaad baan kasoo tegay intaas waxaanu ahaa tahriib lacag baana haysan dhibaatooyin badan baa soo maray waddada aan ku soo maray lacagta igu yarayd marba meel baa lacag la igu soo dirayey reerahayagi lacagta waa ka dhameeyey saasoo ay tahay libiyo intaa waxaa igu haayay tahriib doon baan u fadhiiyey aan raaco doontii aan raacaba ay la soo laabataa bad jeel baan galaa waa ka fakadaa mid kalaan galaa waan ka soo dhacaa mid kalaan galaa waa la igu jirdilaa midkii ugu badnaa waxaa ku jira sana iyo bar waa kaa hadda ka hadlaayo soomaalida gabdhaha aad iyo aad loogu dhibaateeyey gabdha waxaa jira ku dhalay caruur waxaa inoo imaanaya safaaradda noo imaanaysa waxaa inoo qabanaysa haba yaraata mid safaaradda waa imaanaysaa markay imaato waxaa la leeyahay barra rawax barra rawax safiirkii baa furtada laad laga gelinaya wax uu noo qabanaya ma lahan wax awooda kuma lihi buu kuleeyahay meeshaan nimanka meeshaan haysta waa tawaar iska noqda anigu waa iska noqonaya ilaahayn meeshaan hayna ka soo furdaamiyo sanad iyo bar baanu halkaa dhex fadhinay jeelkaas oo albaabka nala ku xiraya ijri nala dhahayay marka adigu saad oga soo baxday jeelkaasi aad ka sheekaynayso iminka cabshakur jeelkaas waa soo jabsannay daaqad baan soo jabsannay saddex mitir kor naga ah korkeena markii la koro derbiga saddex mitir korkeed baa daaqad ka jabinay habeenbar sagaal saac oo habeennimoa kasoo dhacnay askartii oo jijiifta ayadii una ceyrsanaysa waxaanu ordaynay muddo lix saacadood ah baa ordaynay oo aan u soo ordaynay magaalada meel baadiya uu jeelka ku yaala awadanka u dhoweyn ciidana ceyrsanaysa askartana ceyrsanaysa weliba rag baa xabadna loo ka dhuftay wiilba xabadna loo ka dhuftay caloosha ay xabadda uga dhacday oo kelida kasoo dhacday oo asagoo kelidu ka daloosho buu doon raacay oo itaaliya uu galay annaguna maaltaa ka soo xirannay waa tahay intee qofaad marka ku soo baxsateen jeelkaas waxaa uga soo baxsannay labaatan iyo lix dhallinyaro ah baa uga soo fakannay maalintii ka horraysay waxaa noo bilaabay dhicitaanka gabdho gabadh baa dhacday labada lugood bay ka jabtay gabar kalena way fakatay laba gabdhood baa noo bilaabay labadii gabdhood markay gabari dhacday labada lugood bay ka jabtay haddeer maaltay joogtaa iyadoo curyaani ah way naga soo horraysay
waa tahay dadkii kalena mee dadkii kalena alaankaa qayb baa ku jirta alaankaa qayb baa ku jirta qayb waxaa ku jira laba sano iyo bar ku jirta baa jirta jeel weyn oo la dhaho duweyshiyo laba sano iyo bar ku jira garyaan sidoo kale waxaa ku jira soomaali aad iyo aad u fara badan oo weliba gabdho u badan doomihii hadda degi jiray oo badan ku shiidi jiray dadkii ka haray ka badbaaday iyo doomo kale oo la celiyey kulli garyaan bay ku wada xiran yihiin wax daryeela iyo wax baalkiina kuma haystaan soo dhaweysa iyo wax muslimnimo ah dadkaas waxay noo geysteen dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan oo aan laga soo kaba karin libiyo ma hilmaami karno intay dhibaatada noo geysatay waana soomaali dhibaato ku maqan waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed walaalayaalow meesha haga soo aadinina cabshakuur sababta dadka loo xirxiraayo maxay tahay ma dalkiiaad dib loogu celinayaa mise xabsiyadii unbaa laysaga hayaa dadka xabsiyada la iskaga hayaa wax la celinayo ma laha nin maanta inta loo yimaado la dhahaayo isceli haba yaraatay ma jirto dhallinyaro waxaan ogahay goosatay gohom oo lacagta la baxday xataa doolar la baxday oo aan alaankaa la celin lacagtiina laga qaatay oo lagu yiri barraniig dalkiina laynii celin maayo waxaa soo haray xasaasiyad baa dhallinyarada ku dhacaysa jeelka wax daryeela kuma haystaan hay-adii timaada waxaa la leeyahay haddaa afkiina furtaan idaacaddii timaado afkiina haddaa furtaan waxaa inku dhacay ninkaasku dhibay suun baa lala dhacaya dadka maxaa ku waranteen baa lala leeyahay hay-adiibaa haddana dib loo wareysanaya waxa idaacaddu ay wadatay oo mikrofoona iyo waxay oo dhan baa dib loo duubaya kaamirooyinka o dhan baa laga jebinaya waa tahay n saxarihii ayaa soo martay safar dheer muddo libiya ayaad joogtay n tan iyo labada kun iyo sideedii ayuu safarkaaga qaatay n hadda ayay kuu soo rowday maalta inaad soo gaarto howl fara badan iyo dhibaato aad u adag baad ka soo martay cabshakur xaguu ka soo bilaabay safarkaaga qaab noocee baad libiya ku timid oo aad maalta ugu dambayn kusoo gaartay axmedow waxaan ka soo baxay soomaaliya labadii kun iyo sideedii bishii saddexaad waxaan imid etoobiya haddii aan etoobiya imid muqalas baa wuxuu iga qaatay lacag gaaraysa shan boqol oo doolar wuxuu i keenay suudaan suudaan baa laygu xiray suudaan markii laygu xiray oo aanu saa usoo galnay baana la qabtay askar baana qabatay inta gurina laku xereeyay kuwa suudaan markiina la qabtay jeel baana la geeyey abudurmaan la dhaho oo suudaan ku yaala waxaan ku xirnay jeelkaas labiyo toban beri safaaradda suudaan baa noogu timid oo soomaalida u fadhida way naga soo saareen jeelkii haday jeelkii naga soo saareen waana la soo diray nimanka tahriibayaasha baa na soo diray iyaguna waxay naga qaateen shan boqol oo doolar bay naga qaateen calaa qof sidii baa saxaraha ku soo galnay saxaraha markii aan soo galnay waxaanu soo nimid meel la dhaho itijaabiya baa nimid waxaana la ka qaatay lacag gaaraysa kun iyo laba boqol calaa nafar goortii kun iyo laba boqolna laka qaatay kadib waxaana loo gudbiyey nin kale oo wuxuu yidhi kun iyo laba boqol oo kalea la idinka rabaa ninkii kale aniga iyo lix kale waa ka soo cararnay waa ka soo dhacnay gurigiisii laamigaanu soo qabsanay taxi baanu helnay tuulo kalaa nimid aduu shan iyo toban beri baa ilaa iyo trabulus ilaa iyo itijaabiya u soo socday anugu alxamdulilah ilaahay waa i keenay trabulus lacag dambana la igama qaadin aan kun iyo labadii boqol ahayn inta kale waa intaa isku soo dabaray oo aan trabulus aan ku imid waa tahay saxaraha ayaa soo martay saxarahan waxaa yaala dhibaato aad u fara badan oo dad badan ay ku dhammaadeen dad badan lagu jirdilo dumar fara badan lagu kubsado bal arinta saxaraha cabshakuur waxyaabihii indhahaaga aad kusoo aragtay bal markaad noo yaro taabato haddii niyo arintaa saxaraha aan xasuusta aad baan u qiiroonaya saxaraha nagu soo martay dhibaato aad iyo aad u fara badan baa saxaraha nagu soo martay gabdhaha aad iyo aad baa loogu farxumaynayay weliba gaajaan na qabatay aad iyo aad cunadii baa naga dhammaatay gabadha markuu ninka suudaaniga ee u tagta gaariga wata ay tiraahdo walaalo macaanu cunna sii yaa laba dharbaaxuu u gelinayay laad iyo qori baagiis baa lagu dhufanayay soomaaliduna ma hadli karto waana la kufsanayay waxaa lala aadaya gabdhaha lixlix baana loo ka kaxaysanaya waxaa lala aadaya buur gadaale buuro waaweyn baa ku yaala saxaraha buurahaas lala aadaya ciid saa ciid tuuran oo buur camal ah gadaalkooda lala aadaya gabdhaha waxna ma samayn karno waa ka daba yaacnaa marka aan ka daba yaacna rasaas baana lagu soo furaa waa naxnaa waxaana la tusaa dhallinyaro meydkoodii oo wada saxaraha yaal yaala waxaan annagaa layna baa la leeyahay haddaa isnuuxisaan waana idinka tegaaya saxaraana idinka tegaaya wixii la doono gabdhihiina lagu sameeyo ma hadli karaysaan dhallinyaradii nimankii odayaasha oo nagu jiray waxay dhaheen haye haye haye waryaaya gacan ma qaadi kartaan wixii la doono gabdhaha lagu sameeyo faraha laga qaaday nimankan marka marka tacadiga intaas la eg xaguu ka dhacaa ma dhanka libiya ma dhanka suudaanba ma jaadba ma xagga masarba waxaan ognahay afartaa dal inta udhexaysa inay tahay meesha dhibta ugu xoogan ay ka jirto ee xagga saxaraha saxaraha gudihiisa weye suudaanta markay ku soo qaado saxaraha waxay doonaan bay kaaga samaysanayaan liibyaanka markay kugu soo wareejiyaanna liibyaanka gabdhaha iyo inikuus arki maysaanba gabdhihii wixii la doonaa lagu samaynaya oo afar afar baaba loo qaadanaya gawaari baa lagu ridanaya afar afar gabadhaan anaga labadan gabdhood anaga qaadanayna labadan gabdhood labadan wiil anaga qaadanayn qof walba lacagta gooni baa looga qaadaya dhallinyarada marka waxaa la iskugu keenaya wiilasha meel gaaraa la iskugu keenaya hadhow gabdhihiina laba arki maayo ilaa ma aad trabl soo gashid gabdhihii il saari maysid ninkii nasiible waa ninka gabadhiisa ku dhega oo dhaha xaaskayga weeye qoftaan iska booya in loo daaya waa dhici karaysaa ninkaas laakiin gabdhaha kale arrintood aad iyo aad bay ku sugan tahay xaaladooda aad iyo aad bay u xun tahay dhibaatooyin fara badan baa loogu geystaa dumarka weliba ciyaalka saxaraha waa ku dhintaan saxaaraha ciyaalku waa ku dhintaan dumarko gabdho badan oo suuxdimo qabaa naga socdaanaga saddex gabdhood oo suuxdimo qaba laba gabdhood waa dhimatay hal gabarna waa ka badbaaday oo yaa allah bay kusoo gashay trabls ee ku timid inta wiil oo saxaraha gaariga ka dhacay oo laga tegayna xisaab ma lahan afar wiil waa laga tegay afar gaari baanu ahayn afar wiil intay dhaceen baa laga tegay saxarihii ayagu dhex taagan baa noogu dambeysay meel allaale meel ay ka dhaceen caawi allo garamayno waa tahay libiya marka ay soo gaaraan gaar ahaan tribolis dadkan tahriibiyaasha ee soomaalida iyo afrikaanka kaleba isugu jira maxaa loo xirxiraa sababtu maxay tahay cabshakuur markaad eegto sababta loo xirxiro waxay tahay libiya markaan anagu aanu soo galno wax sharciya kuma soo galno wax sharciyana kuma nimaano haddii ay saas tahay daryeel kuma haysano oo qof walba wuxuu damcaaya meeshiisuu uga bixi lahaa dowladna meesha kama shaqaynayso hadeer waaga soo galnay dowlad waa ka shaqaynay saasoo ay tahay qadaafi dadku xirxiri jiray qofkii la xiro waxaa lagu soo deyi jiray kun iyo laba boqol baa lagu soo deyi jiray jeelka loogu soo deyi jiray markii lagu soo daayay maanta isla berri baa haddana kuwa kale qabsanayaan ku xirayaan kun iyo laba boqol oo kale lagaa rabaa silicii saas ahaa kadaafi dowladiis waa dhacday hadeer waxaa bilaabatay qofkii soo gala in la xiro aan la soo dayinba lacag kasta u bixiyo aan la soo dayn jeelka laga soo dayn ilamaa uu ka soo dhaco haddii uu ka soo dhaco kuwa kala qabanaya waa la xirayaa badii hadduu galo waa la qabanaya waa la xirayaa waa tahay adigoo xili fog ayaad libiya soo gashay waa xili fog dhowr sana ayaa kasoo wareegatay kadaafina waxaa lagu eedeynayay dadkan afrikaanka weliba eedda loo jeedinayo oo ay u jeedinayaan dadka libiyaanka waxa ay tahay in kadaafi ay ka barbar dagaalamayeen sidaa daraaddeedna naceyb fara badan ay dadka reer libiya ay u qabaan dadka madow aysama arki karin arrimaha iyada maxaad nooga sheegi kartaa muddadaasi kolay libiya waad joogtay axmedow anugu waan joogay libiya markuu kadaafi dhacayay iyo markii lasoo weeraraya libiya la duqaynaya intaba waa dhex taagnaa saasoo ay tahay soomaalidu wax dagaala ay libiya ay ku lahayd haba yaraata ma jir libiyankuna waa ogyihiin meeshaan qofkii ka dagaalama waa loo jeeday waxaa ka dagaalamaya dowladaha ka dagaalamaya jaad neejar dowladahaasay ahaayeen soomaalida wax lugu ay ku lahayd haba yaraatee ma jirto dad ka soo jeeda bay ahaayeen neejar iyo jaad iyo suudaan dad ka soo jeeda bay ahaayeen soomaalida wax lugu ay ku lahayd haba yaraatee ma jirto saasoo ay tahay liibyaanku madow oo dhan waa naceen madow oo dhan lama tusi karaayaba cunug yar baa ku qabanaya wuu ku baaranaya midi buu kula dhacaya futud muddo kaala dhacaya waxaa dhihi kartaaba yaraatay malaha midka dhagaxa ku dhufanaya wadada amaris wadadii lama marka dukaan lama aadi karo oo dukaanka haddaad damcan inaad doonatid waxay noqonaysaa gabdhihi inaad cuna u dirsatay oo tala walaal macaan dukaanka iga soo gat adaa lagu ixtiraamaya gabadhe oo lagaa xishoonaya adiga haddaad dukaankii cuna inaad u doonatid damcdi dhagaxa kugu dhacaya tuuryada kugu dhacaysa cunuga midada kushina lama aadi karto dukaanka war dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan baa nagu qabsaday meeshaas al'aankaana soomaalida ku haysa
safaaraddiin wax awood uma lahan inay arrimaha iyada ay ka qabato safaaraddu wax awood uma lahan safaaradda kaarigeeda baa la dakhraya dhagax lagu dakhrayaa wax awood uma lahan gaari madooba haddii la arko waa lagaa dakhrayaa waxba ma samayn kartid tawaar baa meesha qabsatay baa lagu leeyahay anaa santaan buu ninku ku leeyahay waxaad garanayn buu ku hadlayaa soomaalida ma af taqaano dhibaatooyin aad iyo aad afka si kastoo af carabiga u taqaano anuu af carabiga si fiican baa u bartay saasoo ay tahay kama badbaadi jiray anoo dhahaya libi baa ahay anaa libi anaa libi anoo dhahaya madax kaa qaraacayaan waa tahay markaad libiya aad timaadeen oo muddo kadib aad joogtay aad martay xabsiyada aad soo gashay kadib bixitaankaagii sidee buu kugu suuroobay wuxuu igu suuroobay jeelkii marka aan ka soo dhacay meesha anuu laga baxo si fiican baa u garanayay doomo badan oo aa ka fiirsaday baa jiray doontaan aa soo raacay doon aa ka fiirsaday bay noqotay alxamdulilah rabbil caalamiin baddii marka aan soo galnay dhibaato aad iyo aad u fara badan baa baddan aan ugu qabsatay baddii marka aan soo galnay way nagu kacday baddii aad iyo aad bay nagu kacday waxaanu ahayn boqol iyo labaatan qof baa nagu soo cabeeyey doonta oo lugaha saasaa iskugu kaaya saarsaaray gabdho iyo wiilal intaba looma asxaan falin boqol iyo labaatan waanu ka badnayn dad baa naga yaacay oo xeebta nooga yaacay oo yiri doonta raacima marka anagana la buuxiyey boqol iyo labaatan ka badan buu rabay carabka inuu nasaaro markii aanu soo galnay baddii toban qof badda markay kacdo toban qof dhinac bay ka daadatay oo badday ku dhacday looma joojin waa soo soconnay tobankii qof oo meeshii qaylqaylinayo badda uu kala degtay waa ka soo soconnay soomaaligu istaag waa ka weynay wuxuu istaagi maayo haddii ay dadka qabsadaan doonta way degaysaa baashu meelaha ugu dhimashaha badan dadka afrikaanka weliba soomaalida waxaan ognahay inay tahay marka badda la soo gelayo oo ay jiraan niman muqallasiin ah oo ku shaqaysta barnaamijkan dhoofinta dadka ee ay dunyaha kusoo rastaynayaan sidii badeeca la dhoofinayo dad badan oo soomaali ayaa badda ku dhammaaday adiguna ayaa libiya soo gashay waadna u joogtay sidee dadku badda ay ugu soo safri jireen sideese dadku ay u arkayeen safarkan khatarta ah shilalkuse sidee bay u dhici jireen axmedow anugu markii aan soo tegaaye waxaan islahaa yurub gal baan islahaa markii aan soo tegaaye laakiin markii aan libiya soo galay ilaahoo dhan unyaa kaaga saarabay iga qabsatay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaa ii fududaatay dhinacan inaan usoo baxo dhinac xaggana waa u laaban waaye xaggana waa u socon waaye xaggana waa u socon afartii koonaba waa kaa xirmeen xagga uma socon kartid xaggana uma bixi kartid marka waxay noqotay inaad dhinacii badda aa gashid dhinacii badda waa nolol iyo geeri nolol iyo geeridii baa doontay anugu alxamdulilah ilaahi waa i badbaadiyey waana soo galay meeshaan muqallasiinta wax soo dara hunguri bay raadinayaan kun iyo laba boqol baa qof walba laga qaadayaa kun iyo labada boqol markii lagaa qaado waxaa laga yaabaa in doontaas doon ama daloosho buufin bac baa lagu saarayaa bacdaas waxaa laga yaabaa inay bac daloosho noqoto bacdaa waxaa laga yaabaa bac matoorkeeda muxuu yahay inuu noqdo bacdaa waxaa laga yaabaa bac yar inay tahay oo dadkii ay qaadi weydo inta aan dad aanu aasnay oo aan libiya ku aasay anugu aan wax ka aasay xisaab ma lahan oo ka soo caariyey libiya hadday noqoto sarmaan hadday noqoto masarata inta doon ka soo caarisay oo safiirku intuu noo yimid uu yidhi kaalaya soomaali baa soo aasaynaa xisaab ma lahan markii la soo saarayo jawi lagu soo diri maayo waxaa la leeyahay haya haya haya sariic haya casari arkab arkab caawa baxaysaan fileel baa baxaysaan baa la leeyahay sidii bay kusoo korayaan doomihii baddii oo kacsan oo saddex saddex jawigu maraya baa la soo saaraya marka isa u soo galaan xeebta libiya ayagoo kasoo dhammaan bay doonta la gudoomaysaaba gab ilaa waa buufine badii guri camal bay kugu soo dumaysaa buufin camal saas isku gedinaysaa isagana lacag baa laga qaaday ninkan soomaaliga maskiinkaayo wuxuu isleeyahay lacagtaada iyo sikaa dhiman doon baa kuraysa naftiisii fiirin maayo laakiin wuxuu fiirinayaa lacagtiibuu fiirinayaa sidii buu usoo galayaa badii doontii way kacaysaa way isrogaysaa hal mar dadkii oo dhan huf waxaa laga yaaba hal qof inuu ka badbaaday dadkaas caaway baxeen subaxdii waxaa laga yaaba meydkooda dadkii in laga soo aruuriyo xeebta liibiya liibiyaanku dan iyo hele kama lahan safaaraday soo wacayaan waxay leeyihiin konton soomaaliya meydkoodii baa meesha yaala war dadkan meesha ku dhimanhaya ciyaar ciyaar miya konton hal mar meydkooda la soo aasaya caqligal ma naxadin markaas liibiya soomaaliya joogta dhan ooyeysaa saasoo ay tahay laga niyajabi maayo waxaa arkaysaa kuwa kale doon isku diyaarinaya badda isku diyaarinaya marka dowladda libiya ama dadka reer libiya arrintaa iyada miyaysan wax ka qaban dowlada libiya ayagaaba diraba dowladii nimankii askarigii u sarreeyaba dadkan diraya oo dad badda soo gelinaya askarigii u sarreeyana xiraya intuu caawa ku diro buu doonkaasoo dabadiraya oo kusoo qabanaya uu jeelku gurdaya sooma garan kun iyo laba boqol buu kaa aruursanaya haddana jeel uu kaa soo saaraya doonbuu haddana kun iyo laba boqol kaa aruursanaya sidiibu haddana kuusoo waa baayac mushtar caadiya ka socda libiya saasoo ay tahay dhibaatada inta badan jeelalka la galo soomaalida ay ka qabsatay dhibaatada waxaa ka mas-uul ah muqallasiinta soomaalida oo jooga libiyo kaasi waxa uu ahaa cabdishakuur xasan jaamac oo marti noogu ahaa xubinta lafagurka nolosha wuxuuna igu waramayay istuudiyaheenna
way ka tir laabtaa leedahay waa tabii had iyo jeer qof wadnaha ku tiirsaday waa tabii had iyo jeer qof wadnaha ku tiirsaday katir laabtaa leedahay inkastooniska tuuryo katir laabtaa leedahay waa tabi waa tabi waa tabi hadiyo jeer wadnaha ku tiirsaday waa tabii hadiyo jeer wadnaha ku tiirsaday
inkastood iskatuuriyo ka tir laabta leedahay waa tabi waa tabi hadiyo jeer qof wadnaha ku tiirsaday codka baxsan hobolka nimcaan hilaac ayaa maanta aanu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenna waxaa si toosaad nogala socoteen idaacadda codka muhaajiriinta ee maalta ee voice of migrants radio v o m waxaana idiin soo gudbinayay ururka warbaahinta afrikaanka maalta barnaamij soo saaraheenna maanta waxa uu ahaa xuseen cabdulaahi xanad waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah axmed nuur ibraahim soomaali waxaana isku soo debriday idaacadda hibo maxamed yalaxow tan iyo kulankayaga dambe sidaa iyo nabadgelyo
haddii aad ku taabto ku tiirsamay naftaadii xanuun kugu tuujiye kugu tolmay sidaydii tirsiniyo xidhi isagoon dhammaan tegin isagoon dhammaan tegin tiirka loomaa sii beye